bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu tirada axaadiida kitaabu طahaara oo bukhaari shalay yani waxaan ku darnay kuwii kitaabu اliimaan iyo bad-ulwaxyi iyo kitaabu اlcilmi iyo waa ka yartahay inta aan sheegnay laba boqol iyo dhowr xadiid waay inta uu kitaabu dahaara ku keenay waa ku laba jibaar maamarka abu daawuudkalaba jibaaru ku noqonayaa tirada saddex boqol maba dhammaa bukhaariga maxaa yeele saddexda boqol iyo xoogaa waxaa iskale kutubtii kale ee ka horreysay kitaabu dahaara way ka yaryihiinba intaas meeshaas marka ugu baraarugsan baabu wujuubi qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llahu tacaala baabu wujuubi asalaati fi اhiyaabi wa qowli اllahi tacaala khuduu ziinatakum cinda kulli masjid waman sallaa multaxifan fii hawbin waaxid baabu wujuubi salaati salaaddii waajibnimadeeda caddaynteedii buu u baab yahay fi hiyaabi dharkii dhexdiisii inay waajib ku tahay qofkii oo dhar wato waqowli illaahi tacaala wamacnaa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisii khuduu ziinatakum ziinadiinna qaata cinda kulli masjidin masjid walba agtiisa ayb labadaabu markuu baabeeyey iyo waman sallaa qofkii tukaday multaxifan isagoo duuduuban fii hawbin waaxidin hal mara isagoo ku duuban ayb oo hal mara markaasi sito oo huwan ayb salaaddii marka inay dhar dhexdiis waajib ku tahay oo dharku satrul cawra shardun min shuruudi salaa inay tahay ayuu ishaarayaa meeshaan alimaamu albukhaari aayadda sababka u keensadayna waxay tahay khuduu ziinatakum cinda kulli masjid mufasiriin badan ziinadu waxay ku fasireen satrul cawra cawrada oo la qariyo ama la asturo ayay ku fasireen oo aayaddan marka in badanoo mufasiriinta ka mid ah waxay ishaareen ama ay tilmaameen haba ku soo degto dawaafka oo markay dawaafayeen mushrikiinta iyagoo waxay dawaafi jireen qaawan markaasaa aayadahan ay soo degeen waidaa facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa bihaa faaxishadana waxaa lagu tilmaamay qaawanaan inay ku dawaafi jireen haddii marka dawaafkii is astura oo cawradiinna qariya oo isqurxiya la yiri salaadaa ka weyn marka oon layskuba khilaafsanayn iyada aayadda sidaas u keensada marka waman sallaa qofkii tukaday multaxifan isagoo ku duuduuban ama isagoo huwan fii hawbin waaxidin hal mara dhexdeeda wayudkaru can salamata bni alaakwac waxaa laga sheegayaa ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu qaala inuu yidhi yasuruhu hal mara haddii uu ku tukanayo go' kore yasuruhu wuu isku qabanayaayo waa galuusaynayaa walow bishawkatin qodaxba ha aatee qodax xataa gulusu uga dhigayaa waa si uu usoo xiro oo labada maro darfaheeda ay isku soo duubmaan oo inaan uga dhicin fii isnaadihi xadiidkan isnaadkiisa nadarun daymo ayaa ku sugan buu yidhi bukhaari marka tarjamada wuxuu ku tacliiqan xadiidkan mucallaqa wuxuu ku keenay bisiiqati tamriid wayudkaru buu cabiray gadaalna wuxuu sheegay fii isnaadihi nadarun isnaadka nadarka ku jiraana ibnu xajar baa sheegay wuxuu yidhi waqad wasalahu lmusanifu fii taariikhihi waabuu daawuuda wabnu khusaymata wabnu xibbaan wallafdu lahu min طariiqi daraawardiy can muusa bni ibraahiim ibni cabdiraxmaan ibni abi rabiicata can salamata bni alakwac qaala qultu yaa rasuula allah inii rajulun atasayad aniga waxaan ahay nin ugaarsado afa usallii fi lqamiisi alwaaxidi hal maramu ku tukadaa qaala nacam buu yidhi haa zirahu walow bishawkatin geluusay qodaxba aad iskula qabatide wa rawaahu lbukhaariyu aydan can ismaaciila bni abi uways can abiihi can muusa bni ibraahiim can abiihi can salamata riwaayada marka fiir tii hore waxay ahayd muusa bnu ibraahiim can salamata bni alakwac riwaayadan dambena oo ismaaciil bn abi uweys uu werinaya waa muusa bnu ibraahim can abiihi can abi salma can salamata bni alakwac zaada fi lisnaadi rajulan nin ayuu isnaadka ku dhex daray wa rawaahu ayضa can malik bni ismaaciil can caطaafi bni khaalid qaala xadaanaa muusa bnu ibraahim qaala xadaanaa salamatu riwaayadan dambena marka muusa bnu ibraahim xadaanaa buu cabbiray oo marka inuu ka maqlay caddaynaysa fasaraxa bitaxdiidi bayna muusa iyo wasalama faxtamala an yakuuna riwaayatu abi uways min almasiidi fii muttasili اlasaniid waxaa suurtagala marka riwaayada ismaaciil ibni abi uways can muusa ibni ibraahim can abiihidaas lagu daray can salama can abiihida inay tahay marka min almasiid fii muttasili اlasaniid waxaa la yidhaha musطalax aw yakuunu tasriixu aw yakuuna tasriixu inuu ahaado caddaynta la caddeeyey fii riwaayati cadaaf lagu caddeeyey waa middan dambe oo muusa bnu ibraahim qaala xadaanaa salama uu yidhi wahman inay taha dhici karto fa hada wajhu nadari fii isnaadihi marka isnaadka nadarka ku jira khilaafkaas waa marka sidaas oo marka uu tilmaamo wa amaa man saxaxahu culammadii xadiidka saxiix yeesho waana saxiix xadiidkee faاctamada riwaayata daraawardiyi ayuu cuskaday wa jacala riwaayata cadaafna shaahidatan liitisaaliha midda dambena shaahido uga dhigay wa ariiqu cadaaf akhrajaha aydan axmedu waanasaa'iyu baa ariiqaasna soo saaray wa amaa qowl ibni اqaaan ibn اlqaطaan ilfaasi ina muusa huwa bnu muxamed ibni ibraahim waaye uu leeyahayna ataymiy almudacafu cinda albukhaariy wa abi xaatim wa abi daawuud waannahu nusiba huna ilaa jaddihi falaysa bimustaqiimin oo in la yidhaahdo ninkan waaba nin kale oo daciifnimadiisa laysku waafaqsan yahay mustaqiim ma aha mana toosna riwaayad marka daxaawi uu wariyey buu sheegay wuxuu yidhi nacam waqaca cinda daxaawiyi muusa bni muxamed ibni ibraahim ayaa ku dhacday muusa bnu muxamed ibni ibraahim oo midkaas daciifka camal u ekaanaysa oo ah fain kaana maxfuudan haddii uu yahay fayuxtamalu calaa bucdin an yakuuna jamiican hawayaa alxadiida haddii waa midda daxaawi laftirkeeda waa sax layidhaah labada muuse bnu ibraahim iyo muuse bnu muxamed ba inay xadiidka wariyeen waana bucdi baana ku jira buu yidhi weliba iyadoo bucdi oo ku jira ayb calaa kullin middan dambe daxaawi laftirkiisa ibnu rajab waa dacniyey riwaayadan iyada oo waxa uu sheegay riwaayadaani waxa uu yidhi yarwiiha ibnu abi cutayla ayaa warinaya can idaraawardiy qaala ibnu rajab falaa yultafatu ilayha faina ashaaficiya wacaliya bna almadiniy waqutaybata bna saciid wagayrahum rawowhu can idaraawardiyi cala asawaab sida sawaabka uga wariyeen intaas walam yakun ibnu abi qutaylata min ahli alxadiidi ka mid ma ahayn bal kaana yaciibuhum waaba ceebay jirin min ahlixadiida ma unanba ahayn ibnu qutaylaha saa darteed marka waaba wahmi riwaayadan daxaawi uu leeyahay waaba ninkii daciifka ahaa ma saxsana riwaayada saxda shaafici qutaybe ay wariyeen muusa bnu ibraahim weeyaan ninkan waana nin isagu markaas tiqa ah oo aan daciif ahayn ayb xadiidkana marka marna isagoo salawatallah kuwactoos uga warinaya la wariyey marna isagoo aabbihi oo u dhexeeya nadar kale intaas waa marka oo fii isnaadihi nadarunta uu bukhaari leeyahay ayb waxaana laga qaadanayaa marka haddii qofka uu maro weyn ku tukanayo inuu isku celceliyo oo marka kor geluus uga yeelo qodaxba ha ahaa taxta ha iskugu xiro si cowradiisu marka aynan u muuqanin waman sallaa fi tawbi aladii yujaamicu fiihi waman sallaa qofkii ku tukaday fi tawbi marada alladii yujaamicu fiihi oo ku jimaacay haweentiisa maa lam yara haddaanu ku arkin adan najaas wax najaasa haddii uunan ku arkin wa amara nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu faray allaa yaduufa bilbeyti kacbada inuunan dawaafin curyaanun qof qaawan inaanu dawaafin sidaabaa nebiga sal l slam uu amray marka iyada laftirkeeda waman sallaa fi tawbi aladii jaamaca fiihi xadiid baa ku soo arooray umu xabiiba la weydiiyey nebiga sal allahu calayh ali wasalam maradii oo haweenkiisa ugu tegay maku tukan jiray baa layidhi qaalat nacam bay tiri haa idaa lam yara fiihi adan haddaanu najaas iyo qurun uusan ku arkin oo ku tukan jiray ayb taana marka iyadoo xadiidkaasu ishaaraya marka bukhaari inkastoo shardigiisa aanu ahayn meeshan dambe wa amara anabiyu sala allahu calayh ali wasalam allaa yaduufa bilbeyti curyaan kitaabu salaad waxay munaasab uga tahay haddii dawaafka layska reebay iyadoo la qaawan yahay in la dawaafo salaadaaba ka owleysan min baabi owlaaka ah wa wajhu listidlaali bihi lilbaabi ana dawaafa idaa munica fiihi tacarii fasalaatu owlaa haddii dawaafka dhexdiisa lagu manciyey in laysku qaawiyo salaadii waaba kaga owleysan id yushtaradu fiiha waxaa loo shardiyaa salaada maa yushtaradu fi dawaafi waziyaada wax dawaafka loo shardiyo iyo ka badan baaba salaada loo shardiyaa dawaafka waa lagu dhex hadli karaa laakiin salaadda lagu dhex hadli karo ayb waxyaabahaas dhan baa marka ku jira waqad dahaba aljumhuuru ilaa ana satra alcawrati min shuruudi asalaati inay tahay bayna ku tageen waana sidaan qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abu salamata atabudakiyu qaala xadaanaa yaziid bnu ibraahiim can muxamadin huwa bnu siiriin can ummi caطiyata wahiya nusayba qaalat umirnaa an nurija umirnaa waxaa nala faray an nukhrija inaan bixinno alxuyada kuwa xaydka qabo yowma alciidayni labada ciid maalinkooda wadawaati alkhuduuri qolalka kuwa u saaxiibka ana inaan bixinno fayashhadna waxay xaadirayaan jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadooda wa dacwatahum iyo ducadooda ayay xaadirayaan wayactasilu alxuyadu kuwii xaydka qabay way ka fogaanayaan can musallaahunna meesha ay ku tukanayeen musallihii waa ka fogaanayaan qaalat imra'atu haweeney baa waxay tidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ixdaanaa laysa lahaa jilbaabun middaan jilbaab uma sugnaaninoo ma wadato ma qabto qaala waxauu yidhi litulbishaa saaxibatuhaa saaxiibaddeeda ha u labisto min jilbaabihaa jilbaabkeeda waxa uga labisto yacnii min bacdi jilbaabihaa iyada dharkeeda kale oo ay haysato jalaabiibka kale iyadu ay leedahay tabalcaara ha u siiso sidaana markaa ku soo baxdo wa qaala cabdullaahi bnu rajaa qaala xadaanaa cimraan qaala xadaanaa moxamed bnu siiriin qaala xadaatnaa ummu catiya samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam bi haada sababta uu bukhaari u keenay hadda waa maxay uu ugu celiyey sanadkan haddana oo uu sanadkan dambe u keensaday wuxuu u keenay inuu sugo xadiidka moxamed bnu siiriin inuu ummu cadiya ka maqlay bacdi alculamaa baa waxay yidhaahdeen xadiidku wuxuu saxiix ku yahay can moxamed bni siriin can ukhtihi xafsata can ummi catiya ayuu sax ku yahay bay dhaheen laakiin hadda bukhaarigu meeshaan maadaama uu yidhi waxay noo warrantay buu yidhi xadatatnaa uu yidhi oo uu taxdiid uu caddeeyey waxay ku tusaysaa riwaayada xoogga badanba inay tahay inuu toos uga maqlay ibnu siriin ummu catiya ayb wadalaalatuhu cala atarjamati xadiidkan marka tarjamadii loo tarjumtay see u tusayaana min jihati ta'kiidi اlamri biاllubsi xataa bilcaariyati lilkhuruuji ilaa salaati اlciidi fayakuunu dalika lilfariidati owlaa yacnii haddii salaadii sunnada ahayd oo ciidda ahayd la yidhaah loo soo labisto dhar ha loo soo qaato faradkaan kaga owleysan marka isaga marka halkaasuu ka bixiyey ibnu xajar ibnu rajab laakiin wuxuu yidhi xadiidkan dalaaladiisa tarjamada isaga ina yacnii tarjamadahan hoosteeda in lagu qoro aad muu soo baxayso yidhi macabdo maxaa yeelay jilbaabku waa dharka haweenku ay bannaanka ugu baxaan amaa salaadda gurigeeda markay joogto bilaa jilbaabay tukan kartaa qasab maaha inay jilbaab ku dukato naagta markay gurigeeda joogto oo hadday qaadato marka dirci dheeroo adag oo jirhkeedao dhan qarinaayo khimaarna ay gashato madaxii iyo xabadka iyo qoortanna ay ku qarsato saana inay ku tukan karto xadiidka nebiga ah sala allahu calayh ali wasalam ibnulmundirna wuxuu yidhi waxay ku ijmaaceen culummadu naagtu inay sidaa ku tukan karto jilbaabkii marka isagu muxuu yahay jilbaab waa dharka bannaanka loogu baxo naagta inay bannaan u baxdo looma ogolo jilbaab la-aan sida ka muuqata hadda xadiidkan hadda laakiin annaga bannaan u bixid ma ka hadlayna salaad tukashaa laga hadla salaaddii marka ilaa ilaa inay jilbaab ku tukato miya shardi ma aha gurigeeda marka ay joogto dirci adag saako adag iyo hadaiyo dheer iyo hadday ku tukato khimaar salaadeedu ansaxaysa xadiidka umisalamaana u daliil ah ayb marka saas darteed wuxuu yidhi dalaalada meeshaan uu ku keenay jilbaabka waxau meeshaan u keenay macadda buu yidhi imaamulbukhaari laakiin sidaan unbaa hadda ibnu xajar isaga uu ka bixiyey salaad sunnaa dhar ha loo qaato haddii la yidhi jilbaabkau dhar haddii laga dhigo min baabi owlaa tii kale in dhar loo qaato marka faradka ahayd sidaana waa dhici karta bka waxaa kaloo meeshan marka litulbishaa saaxibatuhaa min jilbaabihaa nebigu haddii jilbaab aynan qabin haweentu hadday bixi karta ha iska baxdou dhehi lahaa ilaa middan baaba xaaje iyo baahi ay haysaa oon qabinba jilbaabi markaa nebigu wuxuu yidhi maya ee caariye ha doonato intay soo caariyo doonato jilbaab ha qaadato ha ku baxdo haddaanay jilbaab heli karin ma soo baxaysa waa marka macnuhu meeshu jira jilbaabku marka waa waajib sidaasuuna waajib ku yahay islaamkuna saasuu u qaba ayb baabu caqdi alisaari cala alqafaa fi asalaati baabu bayaani xukmi caqdi alisaari hoosguntiga ama marada hoose go-a hoose guntintiisa la gunto cala alqafaa lulqunta qadaadka lagu gunto lagu xiro fi salaati salaada dhexdeedana loogu xiro xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay yacnii qofkii hal mar ayuu haystaa maalan hoosuu ka guntaday markaasuu labadeedii daraf halkaan iyo halkaan inta mariyey ayuu halkan kusoo xiray ayb sidaas marka in qadaadka kore marka maradii laga xiro xukunkeedu waa maxayna wa qaala abuu xaasimin abuu xaasim waxa uu yidhi can sahlin sallow maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nabigay la tukadeen caaqidii usurihim caaqidii usuurihim hoosguntiyaalkooda iyagoo ku guntay maryahooda go-ooda hoose iyagoo ku xiray calaa cawaatiqihim luqumahooda ku xihay ama garbahooda ku xihay meeshaayb xadiidka aarkan buu marka keensaday qaala xadaana axmed bnu yuunus qaala xadaanaa caasimun huwa caasim bnu muxamed bni zayd bni cabdillaahi bni cumar cabdullahi bni cumar ku abtirsada qaala xadaanii waaqid bnu muxamed walaalkiis walaalkiisu ka warinaya can muxamed bni lmunkadir qaala sallaa jaabirun jaabir baa tukaday fii isaarin go' hoose ayuu ku dukaday qad caqadahu uu xiray qad caqadahu xaal uu xiray min qibali qafaahu qadaadkiisa xaggiisa uu ku xiray wa hiyaabuhu dharkiisii kalena mowduucatun ay yihiin kuwo saaran cala almishjabi katabaanka dharkiisii kalena oo katabaanka u saaran yahay hal maroo saas ayuu ku tukaday qaala lahu qaa'ilun mid baa wuxuu ku yidhi markaa tusallii ma tukanaysaa fii isaarin waaxidin hal mara miyaa ku tukanaysaa keliya faqaala waxau yidhi innamaa sanactu daalika sidaa baan yeelay liyaraanii axmaqu mid doqona inuu ay arko darteedaan u yeelay miluka adigoo kale ah ilee doqonka hadda wuxuu ka wadaa midaan waxba garanaynin min aan cilmi lahayn oo adoo kalea inuu i arko oo u haysto inaan hal mara lagu tukan karin inaan ka dhaadhiciyo yacnii kaasoo kale aan tusaan rabaa buu yidhi wa ayunaa kaana lahu tawbaani oo keenneebaa laba mara lahaa jiray calaa cahdi nabiy sal l slam waqtigii rasuulka yaa laba mara haysan jireen dadka tabartoodii waa yarayd wax laba mara haystaaba yarba rasuulkuna waa yidhi sal l slam awalikullikum hawbaan ou keeni doona oo idinku dhammaantiin mid kastoo idinka mida ma laba mara u haystaa buu yidhi waa yaaba marka haddii aad ogtihiin laba mara inaydnan wada haysanin salaadna la idinka rabo hal mara in lagu tukan kara waa inaa ogaataan waay markaayb xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa kan marka jaabir ficilkiisa waa midkan laakiin hadalkiisan dambeo dadku laba mara ma haysan jirin waagi rasuulka ayaa wuxuu ka dhigayaa in arrintaa nebigu ogaa taasaa caddaynaysa waxaa kaloo caddaynaya nebiga gadaashiisa saxaabadii waxay ku tukadeen iyagoo hal mara wato oo luqunta kore ku xiray iskaga xiray sida ilmaha ay yeelaan oo kale ayb nebiguna markuu salaada ku jiro gadaashiisa sida uu hortiisa wax uga arko uga arki jiray gadaashiisa idan waa arkay rasuulka sal ll slam waxna ma dhihin waa inay bannaan tahay laa shaka in laba maro iyo yacni qofka dhar qurux badan inuu ku tukadaa laa shaka inay sunno tahay laakiin haddana inta waajibkaa laga hadlaya ibnu xajar marka meeshaan faa'iiduu ka bixiyo wuxuu yidhi walxumqu doqonnimadu wadcu shayi fii hayri mowdicihi waa shay booskiisa boosaan ahayn la dhigo maca alcilmi biqubxihi iyadoo la og yahay weliba foolxumadiisa shay foolxumadiisii la og yahay haddana meeshiisii meelaan ahayn la dhigo lala og yahay foolxumadiisii qaalahu fi nihaayati buu ku yidhi ibnu lafiif waalqaradu ujeedkuna waxaa weeyaan bayaanu jawaasi asalaati fi tawbi alwaaxidi hal maro in lagu tukan kara caddaynteeda walow kaanat asalaatu fi tawbayni afdala inkastoo salaad laba maro lagu tukadaa ay fadli badan tahay fakaannahu qaala marka wuxuu leeyahay jaabir sanactuhu camdan arrinkan waxaan u sameeyey kas libayaani iljawaasi si aan u caddeeyo arrintan inay bannaan tahay imaa liyuqtadaa bi imaa liyaqtadiya bi aljaahilu si uu iigu daydo qofka jaahilka ah ayb ibtidaa'an marka ugu horrayntiiba ow yunkira calaya ama ou igu inkiro yacni arrintan waxaan u sameeyey buu leeyahy libayaani iljawaasi qofka jaahilka ama soo iigu daydo ama uu igu inkiro fa ucallimahu markaas aan baro intuu igu inkiro aan waxu sheego baro anna daalika jaa-izun inuu bannaan yahay wainamaa aglada lahum fi lkhiaab marka jaabir sababta uu warka ugu adkeeye waa maxay oo ugu yidhi liyaraanii axmaqu miluka wainamaa aglada lahum fi lkhitaabi zajran canaan ou canaananayo darteed ayuu saa u yeelay muxuu ka canaananayaan can ilinkaari inkirid cala alculamaai la inkiro waliyaxusahum cala albaxdi can alumuuri asharciyati iyo inuu ku baraarujiyo dadka arrimaha sharciga ah culumta sharciga inay baxdi iyo baarbaarid ku sameeyaan isagu marka wuxuu saa ugu canaantay dee waa nin marka aan cilmi badnayn oo nin saxaabiyo cilmi la inkiraayo waxuusan ogeyni ku inkiraayo waa lagu adkaynaa marka kaasoo kale qof jaahil hadduu nin culamaa oo caalim ah oo wax ku qabsado waxaasina aan aqoon u lahayn waa la canaananayaa marka ninka caalimkaa wuu canaano karaa ayb mana fiicna sideedaba qofka cilmiga badan in lagula degdego radin ama yacnii ama yacni waxaan ujeedaa inkirid in lagula degdego in laga bartaa fiican waxa oo la yidhaha masaladan ka waran say tahay xukunkeeda maxaa ku soo arooray xadiid miyaa ku soo arooray wuu ku fahamsiinayaa markaas laakiin haddaad tidhaahdid war ma waxaan baad samaynaysaa waxaan aad samaynaysa waa saas wixiina aadan xukunkeeda ogeyn markaas ma ma hagaagsan ayb waa degdeg iyo fudayd baa ku jiraya arrintan marka iyadaa laftirkeedana sunnanimada shaki kuma jiro laba mara in lagu tukadaa inay fadli badan tahay sunnana ay tahay sida imaan doonto haddana laakiin inay bannaan tahay unbaa hadda loo jeedaa cawradii un in la asturo ugu yaraan waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka caalimka mararka qaar ficilkiisa inuu dadka wax ku bari karo xugun min alaxkaam inuu jaa-is yahay oo inuu sunno yahay oo kale wuxuu ku tusi karaa mararka qaar inuu ka tago la arko asagoo ka tegay oo hadda ka horna waa ka soo hadalnay abuubakar iyo cumar mararka qaar udxiyada waa ka tegi jireen waxba maqali jireen sanadada qaar waxayna u yahay culimmadu ay yidhaahdeen waxay saa u yeeleen inay dadka baraan sunno inay tahay oo aynan waajib ahayn ayb laakiin qofku caalimkaa laftirkiisu inuu caado ka dhigto sidaan ma aha jaabir hadda markaan buusaan yeele caado inuu ka dhigto ma aha le marka mushkiladana haysata waxaa ka mid a shaygii sunnada ahaa ka tegistiisa caado laga dhigtay hadda weyse qaadkii oo kale dadkii yacnii kutubtii waxaa noogu qoran sunnadu inay tahay madax dhan la masaxo haddana laakiin waxaa la arkay dadkii culimmado qayb un mar walba madax masaxay daa'imay marka shaygii mujzi a ahaa ayay daa'imeen sunnadii afdalkeed waa ka tageen caamadii marka qof madaxoo dhan masaxaayo hadday arkaan waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan saan sax ma aha saa unbaa loo masaxdaa inay yidhahdaan marka dhib baa meeshaas ka imaanaya ma laha dharka markay tahayna annaga xoogaa ku yar liidanaa weliba salaada subax masaajidka dhar fiican looma soo qaatin nin dhanoo waxaa arkaysaa dadka wax u akrinayo garabbihiisu qaawan yihiin masaajidkiina ku jiro mara yar iyo wax yar uu soo saaran ama go-i sariirta u saarnaayo uma halkaa iska soo saaranayo dadkii kale marka ummadihii kale aaday noola yaabaan dhulkan carabta iyo dhulalka kale iyo qofku haddii soomaalida ay dhaqankaasoo kale la tegayaan maxaa dhacayaa laleeya dadkan mawaysan ogeyn masaajidka in laysku soo qurxiyo marka ma fiicna masaajidka in hay-a fiican lagu yimaado in lagu dadaalo ayb khuduu ziinatakum cinda kulli masjid qaala xadaanaa muarifun abuu muscab wahuwa muarif bnu cabdillaahi bni sulaymaan alasam saaxibu maalik qaala xadaanaa cabduraxmaan bnu abi lmawaali wahuwa cabduraxmaan bnu abi lmawaal abuu muxamed mowla ali caliy saduuqun rubamaa akhطa can muxamed bni lmunkadir qaala ra'aytu jaabira bni cabdillaahi baan arkay yusallii fii hawbin waaxidin hal mara isagoo ku tukanayo wa qaala waxa uuna yidhi ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam yusallii fii hawbin nebigaan arkay oo mara ku tukanayo ayb baabu salaati fi thawbi alwaaxidi multaxifan bihi baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fi thawbi alwaaxidi hal mara lagu tukana lagu tukado multaxifan bihi isagoo ku duuduuban maradaas oo huwan qaala zuhriyu fii xadiidihi zuhri xadiidkiisa wuxuu ku yidhi almultaxifu almutawashixu weeyaan midka jeeni qaarsan ayb jeeni qaarseena marka dhowr sibay u sharxaan ee ay u sheegaan laba marada in laga rido labadeeda daraf garabka midigta bidixda la saaro oo darafkan marka tii la saaray dhinacan in marka laga soo bixiyo kilkisha midigtaa hoosteeda tii inta la saarayna in laga soo bixiyo tunkishi bidixdaa hoosteeda inta lagu xiro marka marada xabadka laga xirsado y jeeni qaarsi ama garwaaxaydsi maa la dhahaa marka siyaabahaas in la yaalo taasu ka wara marka isaga marka zuhri iltixaafka iyo tawashuxa isku midoo ka dhigay wahuwa almukhaalifu bayna arafayhi wahuwa almukhaalifu waa midka isweydaariyey marada bayna arafayhi labadiisa labadiisa dhinac labadeeda dhinac dhexdeeda calaa caatiqayhi garbhihiisa korkee korkooda isku weydaariyey wahuwa alishtimaalu waana ishtimaalkii calaa mankibayhi labadiisa garbood oo marada uu saaro ku duubo ishtimaalkan mid la reebaa jira alishtimaalu samaa uu keeni doonaa ishtimaalu samaa duuduubashadii dhagahaba ayadoo qofku inaanu meelna ka faydnaanin oo isagoo dhanba marka uu noqdo maradii uu jirkiisa ku duuduubo ama tafsiir kalena waa leedahay meeshaas dambe markaan gaarnaan ku sheegi doonnaayo halkan laakiin marka taas looma jeedo maradii in labada garbood la saaro qaala waxa uu yidhi qaalat ummu haani waxa ay tihi imtaxafa annabiyu sala allahu calayh ali wasalam bihawbin nebiga mare ayuu isku duubay wa khaalafa bayna tarafayhi labadiisa dhinacna waa isweydaariyey marada calaa caatiqayhi labadiisa garbood buu ku weydaariyey yacnii daraftaanna wuxuu saaray garabka bidix darafta bidixdaana garabka midig buu saaray saas isu weydaariyey marka baabkan marka xadiid marfuuc ah oo sariix ah salaada gudaheeda ibnu rajab waxa uu yidhi hal maro ayb hal maro qofki isaga uu ku tukanayo ma aanu imaanin buu leeyahay laakiin hal maro ku tukashadeeda baabkii hore ku soo marnay ayb qال xdثna cbayd اللh بن موسى qال xdثna هiشhاm بن cروة عن أbيه عن cمر بن أbي سلمة أن النبي slى الlه عليه لي وsلم صلىa fي hwb waaxidi hal mar ayuu ku tukaday qad khاalafa xaal uu isweydaariyey bayna طرفayhi labadiisa dhinac labadiisa daraf uu isweydaariyey marada labadeeda daraf kan midigna bidixduu saaray ka bidixna midigtuu kor saaray qaala xadثna mحamed بن المثنى huwa أbu muسى الزmن qala xadثna yحyى هو بن سعيد القطان قال حدثنا هشام قال حدثني أبي هو هشام بن عروة أبينا وعروة بن الزبير عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أيو أركي يصلي في ثوب واحد هل مرأ سو كنت كني في بيت أم سلمة قري أم سلمة وقد ألقى سو هدي طرفيه قوى الذي سدنا labadiisa darfood calaa caatiqihi uu ku riday garabkiisa uu ku riday calaa caatiqayhi labadiisa garbood uu ku riday ayb dariiqan marka ziyaada ku jirta ayb dariiqa marka ziyaadada ku jirta ayb kan dambe aan ku darna markaasaan sheegayna qaala xaddaanaa cubayd bnu muusaa qaala xaddaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alqurashiyu alhabbaariyu qال xdثna أbو أsامة وهuو xmاad بن أsامة عن هiشhاm عن أbيه أنa cمر بن أbي سلمة أخبره qاal رأytu رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم يusليi fيi ثwb nebigaan arkay isagoo ku tukanaya maro waaxidin hal ah mushtamila bihi isku duuduubay oo yacnii huwaday fii beyti أmi سلمةa أmi سلمة gurigeeda waadican طرفayhi go-a labadiisa darafna uu dejiyey calىa caatiqayhi labadiisa garbood korkooda uu dejiyey duruqdan saddexdaa marka bukhaari wuxuu u sheegay inuu caddeeyo hishaamu bnu curwata can abiihi can cabdillaahi bni cabdillaahi bni abi umaya dariiqa sidaas lagu keenay in wahmi uu ku jiro oo sida saxdaana sidan ay tahay oo xadiidkan bacdi naas ayaa waxay ku keeneen sanadkiisu waxay ka dhigeen hishaam can abiihi can cabdillaahi bni cabdillaahi bni abi umaya can ilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam waana wahmi riwaayada ibnu isxaaq baa wariyey intan kaloo dhanna waa aragtaa waxay warinayaan marka hishaam ibnu curwa can abiihi can cumara bni abi salama sidaasaana marka sax ah wuxuu marka duruqda u badiyey waa murajaxaad labadan dambe waa murajaxaad katrada waxaa weeyaan waxyaabaha wax lagu rajaxo sidaa darteed marka dariiqaa kale ee cabdillaahi bn cabdillaahi bni abi umaya dariiqaas ma dariiq yacni wahmi uu galay sida saxdaana marka sidan weeyaan saasuu ku keenay marka meeshan ibnu rajab saasuu tilmaamay waxaa kaloo duruqdan uu badiyey ku jirto tan dambe weliba waxaa ku jirto curwatu bnu zubayr inuu xadiidka toosba uga maqlayba cumar bnu abi salama uu ka maqlay cumarna uu nebiga arkay sala allahu calayh ali wasalam oo sidaas yeelay tarjamaday xadiidkuna oo isleeyihiin hal mara in lagu tukan karo qofku hadduu markaa qeybtiisa kore iyo qeybtiisa hoose ay qarinayso maradu hadday weyn tahay qeybta hoosena macawisuu ka dhiganayaa darfahana garbahu saaranaya oo hadday weyn tahay hadday maradu ciriiri ay tahayna sidee buu yeelayaa isaar camalu ka dhiganaya oo macawisaysanayaa marka garbihiisoo iska bannaan buu iska tukanayaa markaas ilee xaaja keentay qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii malik bnu anas can abi nadr wahuwa saalim bnu abi umaya mowlaa cumara bni cubaydillaahi almadaniy iqatun habtun wa kaana yursil ana abaa murata abuu mura yaziid ayaa la yidhaahdaa wayuqaalu mowlaa caqiil bni abi aalibna waa la yidhahdaa madaniyun iqatun mashhuurun bikunyatihi ayb ana abaa murata mowlaa ummi haani'in binti abi aalib mowlaa caqiilna waa leeyahay akhbarahu annahu samica umma haani binta abi aalibin taquul dahabtu ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u tegey caama alfatxi sanadkii maka uu furtay fawajadtuhu waxaan arkay yakhtasilu isagoo qubaysanayo wa faatimatu faatimana ibnatuhu gabadhiisa ahayd tasturuhu ay qarinayso ay asturayso qaalat waxa ay tihi umuhaani fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala man haadihi tan waa tuma ayuu yidhi faqultu waxaan idhi ana ummu haani'in bintu abi aalib marka ana qofka haddii yaa waayo la yidhaha inuu ana yidhaahdo haddii magaciisa uu ku daraayo dhib ma laha ana fulaan uu dhahaya marka laakiin anada keligeed waa midda la karaahaystay la diiday faqultu waxaan idhi ana ummu haani'in bintu abi aalib faqaala waxa uu yidhi marxaban biummi haani ummu haani ay soo dhowow yacnii saadafta makaanan ruxban meel waasaca ayaad soo haleeshay soo dhowaa unbay ka dhigan tahay falammaa faraqa min quslihi qubayskiisii markuu ka faaruq noqday qaama waa istaagay nebiga fa sallaa tamaaniya rakacaatin siddeed ragca ayuu tukaday multaxifan isagoo duuduuban fii tawbin waaxidin hal mara ku duuban huwan falamma insarafa markuu gadoomay salaaddii ka baxay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow zacama bnu ummii hooyaday inankeedii wuxuu ku andacooday annahu qaatilun inuu yahay midkii dilayo rajulan nin qad ajartuhu aniga aan magan geliyey fulaana bna hubayrata inuu dilayo ka bedel markaan fulaana bna hubayrata inuu dilayo ayuu sheegtay faqaama rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa istaa faqaala rasuulu llahi sal l salam nebigu waxa uu yidhi qad ajarnaa man ajarti ciddaad magan gelisaan magan gelina yaa ummahaani umuhaani qaalat umuhaani umuhaani waxay tihi wadaaka duxan kaagaasuna wuxuu ahaa barqo xilli barqa ah marka salaaddii dukanaya inay salaatu duxa ahayd ayaa laga yaabay meelo badan buu xadiidkan ku keeni doonaa hadda maxalushaahidkiisase waxaa weeyaan multaxifan fii tawbin waaxidin isagoo hal mara ku duuban salaadda marka hal mara lagu tukado haddii cowradu qofka uu qarsado akaru ahlilcilmi inay ansaxaysay qabaan imaam axmed baa waxaa laga sheegay riwaayo inuu leeyahay qofkii laba mara heli karo haddii uu hal mara ku tukado garbihiisoo bannaan salaadda ku celin riwaayo marka imaamu axmed ayaa laga sheegay sidaa dhehayso sidayse culummadu u badan yihiin waxaa weeyaan cawratu rajul waa xudunta iyo jilbaha inta u dhexaysa hadduu qariyo salaadiisa salaad ahaan waa u ansaxaysaa imaam axmed laftirkiisa riwaayo ayuu leeyahay inay salaadiisu ansaxayso maca alisaa'ati iyadoo markaa yacni isagoo qaladna ku jiro oo jiha oo yacni munfaka ah ayuu ayuu ka dhigay riwaayadaas riwaayadan kalena waa ku dhex daray marka salaaddii baa lagu celinaa buu yidhi qaala xadaanaa cabdullaahi bni yuusuf wahuwa atiniisiyu qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaabin can saciid bni lmusayib can abi hurayrata ana saa'ilan sa'ala rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nin baa nebiga su'aalay saa'il baa nebiga su'aalay cani salaati salaada fii tawbin waaxidin hal mara dhexdeed lagu tukado faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigu waxa uu yidhi awali kullikum dhammaantiin ma u sugnaaday towbaanin laba maro oo dhammaantiin laba mara ma idiin sugnaatee su-aal baa nebiga la weydiiyey su-aaluu ku celiyey marka marka xikmadu waxay keenaysaa mararka qaar qofka markuu su-aal ku weydiiyo in su-aalba loogu jawaabi karo wax oo su-aasha dambe loogu jawaabo jawaabtiisa inuu ka heli karo maxaa yeelay markan la leeyahay laba mara yacni marka rasuulka la weydiin hal mara ma lagu tukan karaa oo dhammaantiin laba mara ma haysataan waxay ka dhigan tahay dhammaantiin laba mara ma haysataan oo qaar intiina badan hal baa haysataan waana tukataan oo waa aragteen inaad tukanaysaan yacni marka seed ku garan weyseen oo kale ka dhigan tahay qaala alkhaaabiyu imaamu alkhaaabi waxa uu yidhi lafduhu istikbaar lafdigu waa su-aal wa macnaahu alikhbaar laakiin macnihiisu waa warsheegid camaa hum calayhi waxay iyagu ku sugnaayeen in laga warramo min qilati hiyaabi dharyaraan wa waqaca fii dimnihi xadiidkan marka warkan ama xadiidkan dhexdiisa waxaa ku dhacay alfatwa min dariiqi alfaxwa fatwo layskugu fadwoodo min dariiqi alfaxwa yacnii khitaabka waxa ka muuqanayo markiiba degdegba uga soo degdegaayo ee ka muuqan karo qof walba uu fahmi karo in laysugu fadwoon karaa laga qaadana buule wax yacnii si rasmina jawaabtii aan u ahaynoo toos ah laakiin qofku uu iska garan karo ka fahmi karo oo yacni si oo biariiqi alfaxwa uga fahmi karo yaa yacni in lagu fadwoon karaa laga qaadana hadda nebiga waa lagu tukan karaa iyo laguma tukan karo kuma jawaabin ogo waa lagu tukan karaa ma dhihin laakiin wax laga fahmi karo uu yidhi waa lagu tukan karaa kaannahu yaquulu idaa calimtum ana satra alcawrati fardun haddaad ogaateen cawrada asturkeedu farad inuu yahay wasalaata laazimatun salaaduna ay waajib tahay walaysa likulli axadin minkum hawbaani mid kastoo idinka idinka midana laba maro uunan haysanin fakayfa lam taclamuu ana asalaata fi tawbi lwaaxidi jaa-isatun seed ku garan weyseen marka in salaada hal mara lagu tukadaa ay bannaan tahay seed ku fahmi weyseen waayaaba ay maca muraacaati satri alcawrati bihi iyadoo la ilaalinayo cawradoo la qarsado ayb macnaha marka sidaas weeyaan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa sallaa fi thawbi alwaaxidi hal mare haddii uu ku tukado falyajcal calaa caatiqayhi falyajcal ha yeelo yacni bacdahu qaarkiis marada qaarkeed calaa caatiqayhi garbihiisa ha yeelo oo hadday maradu aad u weyn tahay go- weyn marka uu yahay qaybna hoos ha ku duubsado darfaha wax un ha ka saaro mara dharkiisa maradaa yacni qayb ka mida garbihiisa ha saaro oo garbihii yacni ha daboolo garbaqaawanaanta foolxumo wa waa ilahay hortiisa marka la tegaan laysku qurxiyo yay tahay oo haddii maradu ay waasac tahay marka sidaan la yeelayo saan xadiidka dambe ku arki doono qaala xadaanaa abuu caasim wahuwa nabiil addaxaaku bnu makhlad can maalikin can abi zinaad can cabdiraxmaan alacraj wahuwa cabdiraxmaan bni hurmus can abi hurayrata qaal qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi laa yusallii axadukum midkiin ma tukanaayo yacni yaanu tukanin habarun bimacna nahyi laa yusallii axadukum midkiin ma tukanaayo yacni yuunan tukanin fi thawbilwaaxidi hal mara dhexdeed yaanu ku tukanin laysa calaa caatiqayhi labadiisa garbood xaal ounan ahayn shay un waxba aanu ahayn iyadoo labadiisii garbood aynan waxba ahayn yuusan midkiin tukanin hal mara aanyuunan ku tukanin siaan sheegnayna marka akarulfuqahaa hadduu ku tukada xataa oo uu khilaafo amarkaani salaadiisa ma jabaysa oo yacni waxaa laleeyahay saxat salaatuhu maca nisaa'ati laba jihay keli maxaa yeele ninkan salaadda waxaa u shardi ah satrulcawraha bis wixii ka baxsan haddii nahyi uu kula dhaco qofkaani nahyigaasna gaara loogu xisaabo salaadina gaara ansaxaysa waa qofkiiu ku tukada mara xariir leh oo kale mara xariira haddii uu ku tukado katiir min alculamaa waxay leeyihiin inuu cawradan qariyo unbaa la faray salaadda waa ansaxaysaa laakiin waa dembaabaa dembiguna waa ka gaar ayb mare uu soo booliyey haddii uu ku tukadaa lamida cawradiis uu ku qarsaday salaadda soo qallay ma la dhahay aa ku tukatay laakiin xaaraan buu ku dhex jiraa qofka laba jiho ayay kala yihiin ayb inkastoo marka khilaaf uu ku jiro masaa-ishan oo dhan oo culammada qaarkood ay arkaayaan maadaama dharka cawrada lagu asturaayo salaadda wax ku dhex jiro uu yahay salaaddiiba ma ansaxaysa ay leeyihiin sida xanaabilada oo kale tarjamada marka iyo xadiidku way isleeyihiin qaala xadaanaa abuu nucaym huwa alfadl bnu dukayn qaala xadaanaa shaybaan huwa bnu cabdiraxmaan annaxwiyu can yaxya bni abi kaiir wahuwa alyamaamiyu can cikrimata wahuwa mowla bni cabaas qaala samictuhu aw kuntu sa'altuhu waxaan ahayna weydiiyey qaala samictu abaa hurayrata yaquulu abuu hurayra dhahayaan maqla ashhadu waxaan markhaati ka ahaa annii samictu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga inaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo man sallaa fii thawbin waaxidin hal maro qofkii ku tukado ku tukanaayo falyukhaalif ha isdhaafiyo oo ha isweydaariyo bayna darafayhi marada labadeeda daraf hadday waasac tahay waxaasoo dhan ibnu xajar marka waxa uu yidhi waqad xamala aljumhuuru hada alamra cala alistixbaab bay ku xambaareen wاlnahya fi ladii qablahu nahyiga xadiidka ka horeeyeyna cala tanziihi bay ku xambaareen wa can axmeda laa tasixu salaatu man qadara calaa dalika fatarakahu qofkii awooda ee ka tagay ma ansaxaysa salaadiisuu leeyahay jacalahu min asharaa'idi shuruudaha ayuu ka dhigay wa canhu tasixu waya'tamu taana waa laga wariyey imaam axmed jacalahu waajiban mustaqilan buu ka dhigay jacalahu waajiban mustaqilan muxuu ku dhigay waqaala alkirmaaniyu daahiru nahyi yaqtadi taxriim nahyigu wuxuu keenayaa buu yidhi daahirkiisa taxriim laakina alijmaaca muncaqidun calaa jawaazi tarkihi laakiin ijmaaca wuxuu ku guntamay in laga tegi karo kadaa qaala sidaasuu yidhi wagafala camaa dakarahu bacda qaliilin wuxuu iloobay buu yidhi wixii mar dhow uu soo sheegay wax yar ka hor can inawowiyi uu ka sheego min xikaayati maa naqalnaahu can axmed ah se ijmaac loo sheegaya imaam axmed baaba khilaafsanayb waqad naqla bnu lmundir can moxamed bni caliyin calaa cadami aljawaaz moxamed bni cali abu jacfar albaaqirna wuxuu ka soo guuriyey imaam ibnulmundir salaadda waa ku celina inuu yidhi marka imaam axmed iyo abu jacfar albaaqir ayaa sidaas qabaan salaadda in lagu celina ijmaac marka ma jiro qowlu akar ilfuqahaa un baa la dhihi karaa wa kalaamu tirmidiyi yadullu calaa hubuuti alkhilaafi aydan imaamu tirmidi warkiisana khilaaf ayuu sugayaa waqad taqadama dalika qabla baabin ayb wacaqada axaawiyu lahu baaban fii sharxi almacaani wa naqla almanca can ibni cumar buu ku soo guuriyey can daawuus uma can daawuus wannakhaciy wa naqalahu gayruhu can ibni wahbin wabni jariir waaba badan yihiin marka dadka qaba laftirkooda sida marada marka in la kala sooco waay hadday weyn tahay waa marka laysku khilaafsan yahay garbaha waxaa la saarto yacni in la saartaa waa waajib iyo waajib maana waa sunno waa markay marada waasac tahay hadday dayiq tahay oo ciriiri ay tahayna waa keena xadiidkeeda waa kale baabun idaa kaana thawbu maradu haddii uu yahay dayiqan ciriiri maradu haddii ay ciriiri tahay waa kale qaala xadaanaa yaxya bnu saalix wahuwa yaxya bnu saalix alwuxaadiyu alxumsiyu saduuqun min ahli ra'yi qaala xadaanaa fulayx bnu sulaymaan can saciid bni alxaari fulayx bnu sulaymaan dacfi baa ku jira laakiin bukhaari intiqaa ayuu ku sameeyey axaadiiskiisa marka fulayx bnu sulaymaan maca annahu u dacfi nooc dacfi uu ku jira haddana bukhaari ictamada calayhi oo axaadiid oo mutaabacaada maahane wuxuu ka soo saaray axaadiid usuul ah marka waxaa la leeyahay inuu bukhaari kala xushay axaadiidtiisa laga yaabo can saciid bni alxaarid qaala sa'alnaa jaabira bna cabdillaahi baan su-aalna can isalaati fi tawbi alwaaxidi salaadda hal mara lagu tukado faqaala waxa uu yidhi kharajtu maca anabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigaan la baxay fii bacdi asfaarihi safaradiisii qaar ka mid ah fa ji'tu leylatan habeen ayaan imid libacdi amrii baan la imid arrimahayga qaarkood ayaan ugu imid fawajadtuhu waxaan arkay nebiga oo yusallii tukanaya isagoo tukanaya wa calaya hawbun waaxidun iyadoo korkaygu hal mara ay tahay ayb fashtamaltu bihi maradii baan markaa aan isku duuduubay wasallaytu waan tukaday ilaa jaanibihi dhinaciisa ayaan ku tukaday maradiibuu marka jirkiisa isgaargaarsiiyo isku duuduubay falama insarafa markuu gadoomay salaaddii ka baxay qaala nebigu waxau yidhi massuraa yaa jaabir guuradu maxay tahay jaabirow massuraa dheelmadku waa maxay yaa jaabiru ayb fa akhbartuhu bixaajatii xaajadaydii baan u sheegay aan u socday falamaa faraqtu markaan aan faaruq noqday oon dhammeeyo gutay qaala waxa uu yidhi maa hada alijtimaalu isduuduubkani waa maxay aladii ra'aytu aan arkay qultu waxaan idhi kaana hawbun maro weeyaan yacnii daaqa hal maro oo ciriiri noqday qaala waxauu yidhi fain kaana waasican maradu hadday waasic tahay faltaxif bihi huwo oo isku duubduub marka hadday maradu waasic tahay isweydaari wain kaana dayiqan ciriiri haddii uu yahay maradu ay tahayna fatazir bihi macawisayso waxba garabkaaga gaarsiinine macaws ka dhigo duntaadii marka intaad kor geysato macaws ahaan unu duubso garbahaaga hadday doonaa ha iska bannaanaadaan ilaa cawrada in loo dadaalaa ka weyn garbaha dadaalka loo dadaala marka maradii hadday tahay ciriirina waa kan baabkan buu ku sheegay qaala xadaanaa musadadun wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can sufyaana qaala xadaanii abu xaasim can sahlin ayb qaala kaana rijaalun rag waxay ahaayeen yusalluuna maca nabiy sal l slam nebiga inay la tukanaayeen caaqidii usurihim maryahooda hoose iyagoo ku xiray calaa acnaaqihim qolqumahooda ka hay-ati sibyaani ilmaha yaryarkaa hay-adooda oo kale ilmaha yaryarkaa shukumaanku say halka ugu xiraan xirtaanoo kale meeshaas sidaasoo kale dad ugu xirtay asxaabu sufayna u badnaayeen dadka aan waxba haysanin wa qaala linnisaa'i naagihiina wuxuu ku yidhi laa tarfacna ru'uusakunna madaxyadiinna kor ha u qaadinina xataa yastawiya arijaalu ilaa ay ragga ka sinmaan juluusan iyagoo fadhiga ilaa ay ragga ka fadhiistaanoo fadhiga si fiican uga ekaadaan madax kor ha usoo qaadinina ilaa maro yar oo halkaa lagu xiray waxaa laga yaabaa markuu qofka rukuuco ama sujuudo maro kalena aynan uga hooseynin cawradiisa iyo wax inay ka muuqmuuqdaan ayb xaalkoodu marka sidaasu ahaa dadku marka qalbiga iyo qanaacada iyo ka dhergaa laakiin qofku haddii uu xoolo kasta haysto qanaaco haddaan ilaahay siinin yacnii waxaa weeyaan shilinka ou shilin kale ou haysto ku daraayo meel xun u marayaan inuu meel daran ka soo shaqeeyo ama inuu meel xun u maro waxyaaba marka ama diintiisa u gato ama uu u gato yacni sharaftiisa oo u gato ayaa dhacayso xadiidkii muslimna wuxuu ahaa qad aflaxa man aslama warusiqa kafaafan waqanacahu allaahu bimaa aataah waxaa liibaanay qofka ilaahay isu dhiibo risqi ku filan lagu arsuqo ilaahayna qanaaco uu siiye qalbiga u geliyey xadiid kalena wuxuu ah laysa alghinaa can kahrati alcarab walaakina alghinaa hina nafsi marka dadkan waxay haysteen hina nafsiyay haysteen saa darteed nin ayaga ka midoo diintiisa lacag ku gatay ma jirin qof lacag ku gatay diintoodii ma lahayn sharaftoodii ma gadan jirin dadka ma tuugsa jirin bani aadamku marka waxaa weyaan diin iyo qanaaco ayuu ku dhargi karaa haddii kale xad male marka xad male oo waxaan marka qanaaco la-aantu iyada xad male ayb marka madaxiina kor ha usoo qaadinina buu yidhi ilaa nimanku si fiican uga fariistaan ibnu rajab marka mas'alou ka bixiye meeshaan wuxuu yidhi fiihi ana man inkashafa min cawratihi yasiirun fii salaatin lam taqul salaatuhu waxaa laga qaadanaya bu yhi xadiidka qofka cawradiisu waxyar ay ka faydmaan salaaddiisa dhexdeeda waxyar ay ka muuqdaan salaaddiisa ma fasaadayso ayb waqad istadalla bidalika daa'ifatun min alfuqahaa ayaa deliishadeen wa tawaqafa fiihi imaam axmed waa ka istaagay wa qaala laysa huwa bilbayin xadiidkanayna u deliishadeen culammada qaar imaam axmed isagu marka wuxuu yidhi maya xadiidkan arrintaa kuma caduu laysa bilbayini yushiiru ilaa annahu lam yudkar fiihi inkishaafu alcawrati xaqiiqatan macnaa waxuu ka wadaa inay cawradoodu faydantay si xaqiiqaa looma sheegin innamaa fiihi khashyata daalika naagugeena madaxa kor usoo qaaday waxaa laga cabsanaa waa cawro faydan inay arkaan ee inay cawradoodu faydnaatay ma caddaynaysa meeshaan saa darteed marka daliil imaam axmed marka waa daliil cad maaha waa ka joogi ayb ahlucilmiga qaarna waa u deliishada laakiin xadiidka camri bni salima ayaa tilmaamay iyaga oo aljarmi abu daawuudka ku suganoo isagoo yarba wuxuu tuji jiray qowmkiisa markii dambe naag baa waxay tihi waaruu cannaa ista imaamikum war imaamkiinna dabadiisa naga qariya ayay tiri markaasaa mara loo soo gaday kuwa halkaasoo kale ku cadaa karaan uu leeyahay marka ibnu rajab marka madaahibtu waxay u badan yihiin coorada haday faydanto in salaadda ay waxyar ka faydmaan xataa salaaddu inay jabayso wax laakiin isaga ficilkiisa aan ahayn oo kale dabaynay wax lamid oo kale intay ka bitisa isla markii uu meesha ku celiyey dhib male taa laakiin cawro iska faydan meeshii qofkiina ku tukanaayo salaaddii ma ansaxaysa ibtilada ugu badan marka hadda meelaha ka jirtaa waxay tahay qofkii shaati gaaban buu wataa ama funaanad gaaban markaasuu surwaalna waa wataa markuu sujuudo shaatigii kor buu aadayaa surwaalkii wax macno leh ma qari karo waxaa muuqanaysa marka dabadiisii inay muuqataa la arkaa ama dabadiisa korkeedaba inay muuqataa la arkaa waa cawro marka meeshaas meeshaas waa cawro qofkaas salaadiisa inuu ku celiyo waay mabaan ma salaadiisu ma ansaxaysa ayb haddii ku celin la yidhaahdo dadka qaarna ma ku celinayaan waa yeelay inuu yidhaahdaa laga yaaba laka uusan ku celinin marka dadka waxaad moodaa inaysan salaaddii u dadaalaynin in laysu qabsanaayo ma moodaanba qofka noocaas waxaa laga yaabaa in taarku salaad oo wahuwa laa yadri ama wahuwa laa yashku waxaa noo imaan doonta xudayfatu bnulyamaan inuu nin salaada duma'niinada kahallaynaayo ayuu arkay markaasuu wuxuu yidhi inteed ku dukanaysa sidaan oo kale markaasuu intaa intaasoo sano haddaad dhimo lahayd waxaa ku dhimo lahayd uu yidhi diintii nebi maxamed diinaan ahayn korkeeda ayuu ku taagan arrin aada khatar u ah waa cibaadaadka in loo taxadaro loo dadaalo awalaan cibaado badan la haynin laakiin intii yaraydna haddii lagu kharibo danayn la-aan iyo waa khatar ayb fain kaana markaa wuxuu yidhi xataa yastawiya rijaalu juluusan baabu salaati fi ljubbati ashaamiyati baabu bayaani xukmi salaati salaadda xukunkeeda caddayntiisiiba u baabyaa lagu tukado fi ljubbati ashaamiyati jubbada shaamiyada loo nisbayo shaam berigaa waxaa deganaa jiray nasaaro ayaa haysteen iyagaa marka jubbada jaakadaha ayaa iyagaa laga keeni jiray xaggooda jaakadahaas marka ciriirina waa ku jiri jiray jaakadahaas wayaalkaas marka jubbadda noocaas oo kale salaada lagu tukado aljubbatu shaamiya xukun ku soo aroora caddayntiisii u baabyahay wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi fi tiyaabi dharkii uu ka yidhi yansujuha almajuusiyu uu sameeyo dharka majuusigu uu sameeyo yani waagii hore dun laysku dhadhoweeye iyo waxa oo jurmi yeelata ayaa dharka laga samey jiray makiinadahan harqaanka intuusa imaanin marka dharka uu sameeyo majuusiga lam yara biha ba'san wax dhiba uma arkin dharka uu majuusiga soo sameeyo ee laga gato wax dhibaataa uma uunan arkin lagu tukaday ayb in layska dhaqaano shardi maba ahan dharku hadday maradu maro cusub ay tahay oo lasoo gatay khalaas macnaa asalku dahaaro iyo najaasiya asalana dahaaro asalan wa qaala macmarun macmar waxa uu yidhi ra'aytu zuhriya zuhri baan arkay yalbasu isagoo labisanaya min hiyaabi alyaman yemanta dharka laga keeno maa subiqa bilbawli dhar marka la dhexgeliyey markii la samaynayo kaadi la dhexgeliyey haweenka cajaa-iska kaadidooday dhexgeli jireen baa layidhi waxay ka wadaan ma naqaan kulle ayb bilbawlidaas marka laba macno oo ibnu xajar ku sheegayo ay bilbawli inay cahdiyo tahay oo bibawli maa laa yu'kalu laxmuhu zuhrina wuxuu u arkaa inay daahirba tahay bibawli maa yu'kalu laxmuhu yaan ujeedaa ama bilbawli inayba caam tahay hadday caam tahay marka yacnii ayb inay caam tahayna marka wuu sheegay meelahan sharaxa buu ku dhex sheegaya marka waxaa lagu xambaaraya calaa annahu kaana yaqsiluhu qabla lubsihi dhib uma arkaynin macnaha waa gadanaaya waay waa iska dhaqaaya kadib u xero jiray markaa day kaadi tahay calaa kullin hal ayaa daruuri ah wixii najaasu lagu hubo ama lagu arko najaas waa in layska dhaqo wixii aan najaasu lagu ogeynna oo un ay tahay keliya dadkan soo sameeya najaas kama dhowrsadaane ama najaas ay gacmahoodiioo najaasla iyo najaas ay dhexgeliyeen ama iyagoo iska kaadinaya faniinkeeda iska gaaray wax noocaasoo kale markay tahayna iyada haddaan waxba lagu ogeyn cumar ibnualkhadaab fadwadiisa waxay ahayd waa la weydiiyey marka dharkaas ka warranaa layidhi iman laga keeno labista ayuu yidhi markaasaa layidhi ubay ibnu kacab baa wuxuu yidhi kaadi bay geliyaana ka warran markaasuu wuxuu yidhi shakigaas iyo waxyaabahaasuu ka canaantay marka dharka yeman lagu sameeya looga sheekeeyo cumar in kaadi la dhexgeliyo markaasuu wuxuu yidhi nahaana allaahu can atacamuqi waatakallufi cumar sidaas u ilaahay waa naga reebay inaan wax baarbaarno gudaha usii galgalno maya naga dhaafa cumar marka fiqigiisana saas u ahaa waatii isagoo socdo oo u yimid nin waxay u yimaadeen meel barkad a joogo biyo ay ku jiraan markaasaa nin damco inuu weydiiyo dameeraha iyo maku kaadiyaan meelahan iyo markaas wuxuu yidhi ha u sheegin uu yidhi yaa saaxib alxawd laa tukbirhu ha uga warramin waxna ha u sheeginmarka asalka iyo marka asalkuna waa iska dahaaro marka inuu asalkaas la istisxaabayo waxaas laakiin masale qaacido ayaa marka masaladan uu ka hadlayo qaacidada waxay u dabada la gelaysaa tacaarudu alasli waaahir asal iyo daahir markay iska hor yimaadaan asalku waa dahaaro daahirkuna waa maxay gaal inuusan najaas ka dhowrsanaynin gaal inaanu najaas ka dhowrsanaynin waa daahir ayb asal iyo daahir markay iska hor yimaadaan kee la xoog siinaa marka wuxuu leeyahay marka mararka qaar in daahirka la xoog siiyaa la arkaayo dadkuwaas haddii ay yihiin dadka najaasta ilaahay ugu dhowaadaba gaalada waxaa jira kuwa najaastaba ilaahay ugu dhowaada kuwa noocaasoo kalea yacni asalkiiy daahirkii daahirkaa la xoojina waa layska dhaqaa wax iyaga marka in la eg waxaana uu leeyahay waxaa laga qaadan karaa xadiidkii abuu saclamata alkhushani ee uu yidhi annaga mararka qaar weelal ma haysanno aaniyatu ahlilkitaab ma isticmaali karnaa ahlulkitaabna doofare ay digsiyadooda ku karsadaan waa loogna rasuulku sal ll ly slam waxau yidhi haddaydna wax kale helaynin iska dhaqa hadda marka najaas lagu hubo iyo doofaar lagu hubo iyo laysma dhihin asalkiiyo daahirkii daahirka maadaama daahir ay ku yihiin inay doofaar cunaan ha layska dhaqan haddii marka taasoo kale waa dhici kartaa in layskaga dhaqo qofka yani uu daahirkaa sidaa ku xoojiyey ibnu rajab saasuu leeyahay dharkan marka laga hadlaayana waa dharka cusub kay gaaladu xiratay ma ahana uga wada marada mara la isticmaalay oo gaal uu xirtay hadday tahay waa la yska dhaqaa middaas in badanoo culamada ka mida maxaa yeele najaas inayna iska dhowrayna waa iyo xoog badan middaas dharkan cusub waayo dharka hadda tarjamada ugu guntay wasallaa caliyun cali wuu tukaday fii hawbin mare ayuu ku dukaday hayra maqsuurin aan la baftaynin yani mare cusub oo layska dhaqin ayuu ku tukaday ma iska dhaqin yani maynan dhaqi jirin waay marka ayb qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa abuu mucaawiya can ilacmash can muslimin can masruuqin can mugiirata bni shucbata qaala kuntu maca anabiyi sala allahu calayh ali wasalam nabiga la jirkiisaan ahaa fii safarin safar faqaala waxauu yidhi yaa mugiiratu mugiirow khudi lidaawata buraashadda qaad qabo faakhadtuhaa waan qabtay waan qaaday faindalaqa rasuulu llahi sal ll ly slam nebiga waa tegay xataa tawaara intuu iska u ka qarsoonaaday cannii xaggayga u ka qarsoonaaday faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay wa calayhi jubbatun isagoo markaa jubbad ay korkiisa tahshaamiyatun loo nisbeeyey fadahaba wuxuu doonay liyukhrija inuu bixiyo yaddahu gacantiisa min kummihaa kumkeeda uu ka bixiyo gacanteeda inuu kasoo bixiyo ayuu gacantiisa damcay fadaaqad ciriiri ayay noqotay liyukhrija yaddahu gacantiisa inuu bixiyo min kummihaa uu kasoo bixiyo gacanta uu la soo baxo fadaaqad way ciriirtiyoontay fa akhraja yaddahu gacantiisii buu bixiyey min asfalihaa hoosteeduu ka bixiyey fa sababtu calayhi waan ugu shubay korkiisaan ku shubay biyihii fatawada'a waa weysaystay wadu'ahu lisalaa wa masaxa calaa kufayhi buu masaxday uma sallaa waa tukaday macalshaahidka waa maxay nebigu inuu jubbad labisay markana sidiisa waxaa xaaraama wixii shuhra libaaska shuhrada waa xaaraam noocoo doona ha noqdo ama libaas liito oo xagga liidnaanta iyo hoosaynta mid shuhro kuleh ha ahaado ama mid sarraynta shuhro kuleh ha noqdo libaasu shuhraha oo qofku indhihiisa indhaha dhan soo jiidanayo isaga lama ogola waxaan kaloo la ogolay in dhar gaalada khaas ah oo markii la arkaba qoladaas inay leedahay dadku ay acraaftu ay keenayso dharka noocaasoo kalena ma bannaana oo man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum buu nebi sal l slam inta kale marka waxaa laga fiirinayaa in dharku uu jirka aanu dhar jirka ku dhegan oo xubnihii jirka ku sawirmaayo inaanu ahayn waxyaabahaas marka haddii laga helo xariir uunan ahayn waxyaabahaasoo kale haddii uu noqdo dharku waa iska markaa mawduuciisu waa iska furan yahay baabu karaahiyati اtacarii fi الsalaati wagayriha baabu bayaani xukmi baabu bayaani karaahiyati اtacarii isqaawinta ka nicitaanka la nacay ama karaahiyadeeda caddaynteediibu u baab yahay fi salaati salaada dhexdeeda laysku qaawiyey wagayri haada salaada keyrkeed qaala xadaanaa maطru bnu اlfadl qaala xadaanaa rawxun huwa bnu cubaada qaala xadaanaa zakariya bnu isxaaq qaala xadaanaa camru bnu diinaar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi yuxadiu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam kaana yanqulu macahum quraysh ayuu la raraayey alxijaarata dhagaxda lilkacbati kacbada ayuu ula raraayey oo markay kacbada dhisaayeen nebigu dhagaxda wax ka qaadaayeen wakhtigaana de waxay ahayd wakhtigii ay quraysh kacbada dhisaysa muslimiin ma aynan ahayno gaalay ahayn quraysh ayb marka asalku waxaa weeyaan shaygii shareecada yacnii xurumaadkeeda tilmaamaya ama wixii shareecada shacaa'irteeda waaweyn ah cid allaale ciddii lagula tacaamulo ama lagula tacaawulo wax maanico yacni meeshaa ay leedahay ma laha ayb iyagoo gaalo abaa nebiga uu kacbadii maadaama la dhisaayo kacbadu ay shacaa'irta diintan ay ka mid tahay uu nebiga dhagaxda la qaadayo markii kalena waa kiiba yidhi khuda xurumaadka alle ay ku weyneynayaan xudaybiya watisaa uu yidhi ma ila imaadaan maanta ilaa waa siinayaa buu yidhi waana waa siinayaa watii nebigu sal l slam uu yidhi ibnulqayimaana arrintaas ka fahmay midaanaan sheegaya zaadulmacaadka qoladii kale nebigu waa kii la galay xilfiga xilfu lfuduul ama xilfu lmuqayabiin isaguna wuxuu ahaa in loo gargaaro qofka laga gerdaran yahay in loo gargaaro qofka laga gerdaray madluumka in loo hiiliyo xaqiisa la siiyo ayay ku ballameen nebiguna marka waa la galay qof madluumo loo gargaara wax diinta qabtaba waay marka wa calayhi isaaruhu go-iisa isagoo markaa uu korkiisa yahay faqaala lahu alcabbaasu cabbaas baa wuxuu ku yidhi cammuhu adeerkiis ya bna akhii adeer low xalalta isaaraka go-aaga hoose haddaad furi lahayd fajacaltahu aad yeesho calaa mankibi calaa mankibayka labadaada garbood korkooda duuna alxijaarati dhagaxda ka sokay dhagaxdiibu wuxuu ku qaadaya marka garbihiisa oo qaawan garbihiisiiyo markaa yani waxba aynan ka xigin markaasuu wuxuu yidhi haddaad maradaada hoose furto inta saarato dhagaxda ku qaadato oo dhagaxda iska xujiso waa ficnaan lahayd qaala waxau yidhi faxallahu waa furay nebiga marka fajacalahu calaa mankibayhi garbihiisa ayuu yeelay fasaqada waa dhacay nebiga maqshiyan calayhi isagoo markaa lamiir daboolay waaba lamiir daboolay dhulkuu ku dhaco famaa ru'ya lama arkin bacda daalika kaagaas kadib curyaanan isagoo qaawan sala allahu calayhi wasalam meeshaa marka tari xadiidku wagayrihidaas muwaafaqa wagayriha hadda salaad laguma jirin wagayri haadaas muu xadiidku waafaqa haddii marka kayru salaa iyadoon salaad lagu jirin nebiga sidan la yeelay salaad maxaa u malaynaya marka salaadaaba uga owleysan soo maha in dharka la xirto bukhaari marka labadiiba meeshaasuu ku guutay ibnu xajar wuxuu yidhi wamudaabaqatu alxadiidi litarjamati min hadihi aljumlati alakhiirati liannaha tatanaawalu maa bacda alnubuwati fayatimu bidalika alistidlaal wa fiihi annahu sal l slam kaana masuunan camaa yustaqbaxu qabla albicati wa bacdaha nebigu wuxuu ahaa mid la dhowray oo la ilaaliyey qabla albicta iyo bacda albictaba labada kolba wa fiihi nahyu can iltacarii bixadrati innaas xadiidku waxaa kaloo ku jirta dad meelay joogaan in laysku qaawiyaa in la reebay wasayatii maa yatacallaqu bilkhalwati bacda qaliilin bay taasna imaan doontaa buu wabilahi towfiiq sal alla slam ala nabi mxamedi wala ali